wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee dowladda jubbaland ayaa maanta si rasmi uga daafurtay saddex degmo oo jubbaland ah wejiga saddexaad ee tobabarka barnaamijka marwo caafimaad barnaamijkan oo lagu tababarayo gabdhaha ka shaqeeya daryeelka hooyada iyo dhallaanka ayaa la filayaa inuu xoojiyo adeegyada caafimaad ee tuulooyinka fofog ee deegaanada jubbaland daafurka barnaamijka ayaa waxaa kasoo qaybgalaya qaar ka mid ah golaha wasiirada jubbaland oo ugu horeeya wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowladda jubbaland maamulka degmada kismaayo macalimiinta bixinaya tababarka iyo shaqaale ka socda waaxyaha kala duwan ee wasaaradda caafimaadka jubbaland tababarkan oo socon doona soddon iyo shan beri ayaa diiradda saaraya la socodka uurka wacyigelinta nafaqa-darrada gurmudka degdega iyo isticmaalka habxuguurun casri ah cumar cabdulaahi maxamed faraweyne gudoomiyaha degmada kismaayo oo madasha ka hadlay ayaa dhankiisa sheegay in mashruucan yahay aasaaska caafimaadka bulshada loona baahan yahay in si wanaagsan looga shaqeeyo hirgelintiisa hooyadu waa saldhigga qoysiga wasi magac fiicanna waa lala helo waxaa lii marwo caafimaad marka halkaa waxaa ka soo baxay qoys caafimaad qaba la tababaray awlaad fiican oo badbaaday ka dhalatay qorsho mustaqbalka istaraatiijiyadle marka waa idinka mahad celinaa golaha wasaaradda waxaan kaloo u mahad celinaa cid alla iyo ciddii deeq bixisay oo ka qayb qaatay mashruucan mashruucyadan oo kale waa mashruucyada bulshada saldhigga u ah oo asaasiga u ah nolosha guusa wax badan ka bedeli kara waxaan rajaynaynaa in mashruucyada tan iyo kuwo kaloo badanna wasaaraddu ay ka shaqayso si aynu ugu dhisno bulsho caafimaad qabta waxbarata iyo hooyooyin badbaadin kara ubadka dhalanaya iyo kuwa hadda jooga marka wasiir waa mahadsantihiin annaga kolley degmo ahaan wixii naga aada waan kala shaqaynaynaa waana u garab taagannahay ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowladda jubbaland mudane ismaaciil axmed garas oo si rasmi u daafura barnaamijka ayaa ka hadlay muhiimadda uu barnaamijkan leeyahay isagoona howlwadeennada barnaamijka ku booriyey in bulshada loogu adeego si daacada inay si siman uga faa'iidaystaan haweenka reer jubbaland muhiimadda ay leedahay gabadh xaafad ka timid tuulo ka timid meeshii ay joogtay la rabo inay gaadhsiiso wacyigelin caafimaad oo dhab ah iyo daaweyn dhab ah iyo baahida caafimaadka runtii inuu u sharaxdo dadka qof caafimaad qaba maskax caafimaad qaba ka timaada marka waxaan rabaa in laydinku celceliyo aqoontiina inaad dadka uga faa'iidaysan kosokow muhiimadda aad bulshada u leedihiin wax la soo koobi kara maaha wax la qiyaasi kara maaha qofka tuuladiisii naga caawiyey oo naga caawiyey inuu caafimaadka dadka gaadhsiiyo daaweynta gaadhsiiyo nutritionka gaadhsiiyo baahida caafimaad u sharaxa dadka meeshaa jooga qof sahlan maaha macnaha tababar yar oo laydin siiye ha u qaadanina mas-uuliyad baa laydin saarayaa mas-uuliyad weyn oo ah meeshii aad ka timid iyo xaafadda aad degan tahay iyo meesha laguu xilsaaro inaysan u baahan wacyigeliyo kale ood wixii ay u baahnaayeenna gaadhsiiso waxaad qaban weydana soo gaadhsiin karto institutionistkii ku shaqada lahaa oo aad dhihi karto warbixinta marka lagu yidhaahdo ken waxaasaa meesha ka jira waxaas waan qaban karnaa waxaas ma qaban karno baahidaasaa jirta aad baad muhiim ugu tihiin bulshada aad ka timaadeen waxaan rajaynayaa oon idinka codsanayaa idinkuna ka faa'iidaysta oo waxbarashada laydin siin doono ka faa'iidaysta waxaan umalaynaya hadda shan degmaa maanta la furayaa degmooyin kale jubbaland way u baahan yihiin insha allahu tacaala hadda fayskan saddexaad markuu dhammaado haddii ay suuragal tahay waxaa la rabaa tuulo kasta haddii loo baahdo o muhiim noqoto adugu degmooyinka kale aysan gaadhin tababarkaasi inaad noqotaan dadka gaadhsiiye oo idinku tababartaan oo idinku aada noqotaan macalimiin cusub oo dadkaa gaadhsiinaysa ka sokow hawshan hadda laydiin dhigmanayo oo inaad dad xaafadihii aad ka timaadeen iyo meeshii laydinka soo qoray aad gaadhsiisaan wix caafimaad aad baad u mahadsan tihiin waan idiin mahad celinayaa waxaan idiin rajaynaya inaad ka faa'iidaysataan tababarka